maxamed cabdiraxmaan mursal oo ka mid ahaa ku-xigeenada xaraarinta qaranka ayay koox hubaysan oo wadata mootobajaaj ay ku dileen xaafadda siigaal ee degmada hodan iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka ciidamada amniga soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadata ay ka degeen maxamed mursal xafiiska xaraarinta wuxuu kusoo biiray sanadkii laba kun shan iyo tobankii wuxuuna wax kusoo bartay dalka suudaan sidau fiyoda u sheegay mid kamid a ku-xigeenada xafiiska xaraarinta qaranka hay-adaha amniga soomaaliya xog faahfaahse kamaysan bixin sida u dhacay dilka oo dad goobjoogaala ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaarigay kasoo dejiyeen kahor intaysan toogan marxuum maxamed cabdiraxmaan mursal ayaa hooyadii canab xaashi oo ahayd xogayihii guuda ururka haweenka qaranka labaatan iyo toddobadii bishii sebtembar laba kun toddobiyo tobankii koox hubaysan oo wadata gaari ay ku dileen isgoyska degmada xamarweyne iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule gaballe wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaale islo oo xilligaasi hadlana wuxuu wacad ku maray in lasoo qaban doono ciddii ka dambaysay ama mas-uuliyiin xilku ay u weyn doonaan balse ma jirto ilaa iyo hadda waxaad oo lala wadaagay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo warbaahinta cabdulqaadir okey v o a muqdisho